madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa sheegay inuu taageersan yahay go-aankii golaha baarlamaanka ee maamul goboleedka puntland uu ka qaatay arrimaha doorashada soomaaliya iyo maqaamka magaalada muqdisho madaxweyne deni ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad lagu xusayey kooda luuliyo xalay ka dhacday magaalada galkacyo wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixinta noo soo diray
munaasibadda oo ahayd mid lagu maamuusayo kowda luuliyo midowgii labada gobol ee waqooyiga iyo koonfurta soomaaliya ayaa ka dhacday waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana ka qayb galay madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani oo ka hadlayay munaasibadda lixdan sano guuradii kasoo wareegatay isku biiridii labada gobol ayaa sheegay inuu aqbalsan yahay go-aankii xubnaha baarlamaanka puntland sagaal iyo labaatankii bishiina dhaaftay ay ka qaateen saddex iyo toban xubnood oo aqalka sare loogu kordhiyey magaalada muqdisho waxaan soo dhoweynayaa baaqigii ka soo baxay baarlamaanka puntland sagaal iyo labaatankii bishii lixaad laba kun iyo labaatanka taladooda ayaan ku shaqaynayaa anoo tixgelinaya hay-adaha dastuuriga ee puntland ummadda soomaaliyeed waxay muqdisho siisay wixii ugu wanaagsanaa oo ah in magaalo madaxdii noqoto sidoo kale waxay ku sharfeen inay yeelato maqaam ayada gaar u ah oo aysan inta kale ee magaalooyinka soomaaliyeed la wadaagin waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ugu baaqayaa inuu iska ilaaliyo inuu boor isku qarin oo uusan si xun wax u doonin inkastoo baarlamaanka soomaaliya ay dhowaan ansixiyeen saddex iyo toban xubnood oo muqdisho ku matali doona aqalka sare haddana waxaa abuurmay kala aragti duwanaan siyaasadeed oo looga soo horjeeday go-aankii baarlamaanka cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynihii hore ee puntland ayaa sheegay in aan la diidi karin matalaada muqdisho balse loo baahan yahay in loo maro sifo waafaqsan dastuurka waxaan kaloo rabaa inaan kelmad ka idhaahdo ugu dambeyn arrintan laga hadlayo oo ah matalaada gobolka banaadir waxaa lagu dhawaaqayaa oo cod dheer lagu leeyahay banaadir waa inay heshaan matalaadeedii waa sax laakiin waa kelmad xaq ah oo baadil loola jeedo wey yaa diidan inay hesho banaadir matalaadeeda cid diidan ma jirto marka waxaa la rabaa iyadoo dastuurka lagu dhaqmayo oo la ilaalinayo in gobol walbaaba wuxuu xaqa u lahaa uu helo sadbursiyana aan lahayn naaqusna aan ahayn madaxweyne dani ayaa dalbaday qabashada doorasho ku dhacda wakhtigii ay ku astaysnayd waxaana si dalka loo samato bixiyo ku baaqayaa in doorashada laba kun iyo labaatan koo iyo labaatan ku dhacdo muddaxileedkeeda waa in dalka laga joojiyo siyaasadda ku salaysan danaha gaarka ah ee keenaya jahwareerka iyo kala fogaanshaha ummadda soomaaliyeed dani oo rajaxumo ka muujiyey doorasho qabsoonto labaatan labaatan iyo kow ayaa taageerayaasha soomaaliya ka dalbaday ugu dambayntii waxaan u mahadcelinayaa beesha caalamka oo juhdi iyo dadaal badan gelisay garab istaagga ummadda soomaaliyeed sidii lagu heli lahaa xasilooni siyaasadeed amni iyo mid dhaqaale waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka gaar ahaan daneeyaasha soomaaliya inay gacan ka geystaan sidii lagu badbaadin lahaa geedi socodka dhismaha dowladnimada soomaaliya oo ay halis ka muuqato aysan ku kalsoomin tillaabooyinka marin habaabinta ah ee madaxda dowladda federaalku ku dhaqmayso hadalka madaxweynaha puntland oo inta badan ahaa eedda dowladda federaalka maqaamka muqdisho aqbalaada go-aankii xildhibaanada baarlamaanka puntland ayaa tilmaamay in uu socdo burburin xubnaha aqalka sare lagu hayo hifafaalaha hadda socda waxaad moodaa in la baabi'inaayo aqalkii sare in la baabi'inaayo federaalisamkii in la maroorsanaayo taladii dalka waa u yara eg tahay wixii dimuqraadiyaddii soomaaliya lixdan sagaalkii lagu majaaxaabiyey waxaan rajaynayaa dadka soomaaliyeed god laba mar lagama qaninaa la yidhiye inaysan dib dambe ugu dhicin khalad laakiin khaladaadka dowlad dhiska ee socday ay la tacaalaan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a galdogob